بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan soo qaadanay faqro uu leeyahay alimaam almusani oo ku saabsaneed saxaabada nabiga sala allahu alayhi waala wasalam wuxuuna soo yidhi wayuqaalu bifadlihim wayudkaruuna bimaxaasini afcaalihim ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله عليهم أجمعين صحابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومدان ودتك أو خير كبران dadka muslimiinta diinka ay haystaanna nabiga ayagaa ka soo qaaday oo ugu horeeya qur-aanka ayagaa nabiga ka soo naqliyey ummadda ayagaa usoo gudbiyey axaadiista sidoo kale wax diin ah oo dadka muslimiinta ay haystaan oo saxaabadu aysan soo gudbin ma jiro saxaabadu soo maray ilaahayna saxaabada wuu ammaanay fii kitaabihi lkariim ayuu ku ammaanay nabiguna waa ammaanay sala allahu calayhi waala wasalam ilaahay wuxuu leeyahay waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum kuwii horreeyey oo muhaajiriinta ahaa oo maxay ku horreeyeen islaamnimada ansaarta ugu horreeyeen xagga islaamka saasay marka saabiqiin ku noqdeen saabiquuna ila lislaam oo muhaajiriinta ahaa iyo ansaartii oo ah kuwii nabiga u hiiliyey oo diinkan u hiiliyey oo nabiga soo dhoweeyey sala allahu calayhi waala wasalam iyo kuwii saxaabadaas muhaajiriinta iyo ansaarta ah wanaagga ku raacay ilaahay raalli buu ka noqday raallinimo ilaahay bay haystaan waxaa kaloo ilaahay uu leeyahay laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim ilaahay raalli buu ka noqday dadka saxaabada ah ee geedka hoostiisa kugula mubaayacana dadka mu'miniinta ah ee saxaabada ah ee geedka hoostiisa kugula mubaayacod ilaahay raalli buu ka noqday facalima maa fii quluubihim quluubtooda waxaa ku jira baa ilaahay ogaaday daacadnimadooda baa ilaahay ogaaday saas buu ilaahay ku ammaanay dadka marka muslimiinta ah waajibka ka saaran saxaabada wuxuu yahay inay u duceeyaan inay ammaanaan waa waajib dadka muslimiinta ah saaran ilaahayna dadka mu'miniinta ah saas buu ku ammaanay ilahi wuxuu leeyay waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wala tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim wuxuu ilahi wuxuu kasoo sheekeeyey muhaajiriintii ansaartii markaasuu wuxuu yidhi kuwii ayaga ka dambeeyey ayaga ka bacdigood kuwii yimid yaquuluuna waxay leeyihin rabbana kfir lana rabbi ow noo dembi dhaaf waliikhwaanina walaalaheenna dembigooda dhaaf aladiina sabaquuna biliimaan oo iimaanka nooga horreeyey ilaan inta anaan adduunyada anaan imaan bay mu'miniin ahaayeen walaa tajcal fii quluubina quluubtanadana ha gelinin qillan cuqdad liladiina aamanuu dadka mu'miniinta inaan cuqdad u qaadno rabbi oo naga ilaali nabigu sala allahu calayhi waala wasalam xadiis saxiixa ah wuxuu ku leeyahay laa tasubuu asxaabi saxaabadayda waxa ka sheeginina fa ina axadakum low anfaqa midla uxudin dahaban qof adinka idinka mida buurta uxud in la eg oo dahab hadduu bixiyo oo uu sadaqaysto maa balaqa ma gaareen mudda axadihim nin saxaabada ka mid ah hal mud oo uu sadaqaystay ma gaaro kuma ajar dhamma ninka saxaabiga halka mud oo uu sadaqaystay kuma gaari kartid buurta uxud oo dahab oo aada sadaqaysato saa kaa fadli badan walaa nasiifahu nuskiis xataa ma gaaro isaga dhan inuu gaaro iska dhaaf nabigu sala allahu alayh wasalam marka saas ayuu dadka muslimiinta ku amray aayadda qur-aanka ahna ilaahay wuxuu noo tilmaamay inaan ilaahay ka barino quluubteenna cuqdad inuusan u gelin dadka saxaabada ah laakiin ummaddan diinka u nisbe sheegane qeyb ka mid ah baa lagu imtixaamay dadka shiicada la yidhaahdo waxay ku imtixaaman yihiin saxaabadaas inay wax ka sheegaan bal diinkooda dhanaa wuxuu ku dhisan yahay saxaabada in wax laga sheego ninka shiiciga ah shiici ma noqonaayo ilaa abubakar iyo cumar iyo caaisho iyo xafso uu lacnado waxayna leeyihiin saxaabadu waa ridoobeen marka laga reebo dhowr qofood waa ridoobeen macnaheedu wuxuu yahay marka diinkan aan haysanno dad diinkii ka ridoobay oo ka baxay ayaa soo naqliyey nin murtada diin uu soo naqliyey miyaa la qabsan karaa maya ujeeddadu marka waa in diinkan la baabi'iyo waxaa isweydiin u baahan shiicadu maxay ku aasaasmeen xaggeese ka soo aasaasmeen markoodii hore bilowgeedii wax ka mida waa ka sheekaynay qayb ka mida waxaan ka sheekaynay cali inay dhaheen ilaah baa tahay oo uu yidhi war ka laabta waxaan oo ay dhaheen may ka laaban mayno markii dambena inuu gubay soo marnay qof cali uu aaminsan inuu ilaah yahay ma qof muslimaha muslin ma aha laa shak waxaad og tihiin caalamkan intii dowladda islaamku aysan xoogaysan ka hor laba dowladoodoo xoog badan baa ka jiray reer yurub oo dowladooda la dhihi jiray ruom iyo nimankan iiraaniyiinta ah oo dowladooda la dhihi jiray faris caalamka ayagaa ku loolami jiray laba boqortooyo aada u waaweyn bay ahaayeen reer ruom dad waxay ahayen ahlu kitaab ah christan bay ahaayeen laakiin nimankan farisiyiinta ama iiraaniyiinta ah waxay ahaayeen majuus dabka caabuda waa loolami jireen marka qur-aanka ilaahi wuxuu noogu sheegay inuu dagaal dhex maray kadibna ruum laga adkaaday qulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaqlibuun fii bidci siniin lilahi lamru min qabl wa min bacdu wa yowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illah ilahi wuxuu leeya ruum baa laga adkaaday yaa ka adkaaday faris qur-aanka magacooda laguma sheegin laakiin ruum magacooda ilahay qur-aanka waa ku sheegay waa ka dhow yihiin inkastoo gaale ay yihiin laakiin gaaladu isku darajo ma aha ninka kitaabiga ah oo jiritaanka ilaahay iyo rusushiisa waxun kamida rumaysan waa ka roon yahay ninka wataniga ama majuusiga ah saas daraaddeed ninka kitaabiga waxa uu qalo qofka muslimka waa loo ogol yahay soo ma aha dumarkoodana in la guursado dadka muslimiinta ah ragga muslimiinta waa loo ogolaaday laakiin nin majuusi ah dabiixadiisu ma banaano qulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaqlibuun marka laga adkaaday kadib ayaguna way adkaan doonaan fii bidci siniin dhowr sano gudahood baa looga adkaan doonaa faris lilahi alamru min qabl wa min bacdu yowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illah hilinta ilaahay dadkaas kitaabiyiinta u hiiliyay mu'miniinta waa ku farxi doonaan nimankan faris marka dowlad xoog badan bay ahaayeen markii nabigu uu geeriyooday ka bacdi sala allahu calayhi wacala ali wasalam gaar ahaan fii khilaafati cumar dowladdoodii waa la baabi'iyey waa lagu duulay ciidan baa lagu bixiyey dhulka la dhigay dowlatu faris marka saasay ugu dhammaatay cuqdad baa marka gashay cuqdadaas ayagoo dhan ma wada gelin laakiin qeyb ka mid a cuqdad baa gashay cuqdadaas waxay ku kaliftay inay dhahaan muslimiin baan nahay laakiin islaamka inay ka aarsadaan qalbigooda kama bixin halkaasay horta shiicadu asal ku leedahay waa niman iiraaniyiin ah asalkoodu faris halkaasay ka dhisnayd dowladdoodii markii la burburiyey dadkii muslimiinta ay burburiyeen qayb dhan oo ayaga ka mid a waxay go-aansadeen daahiran inay dhahaan muslimiin baan nahay islaamkana maalin maalmaha ka mid a uun inay ka aarsadaan waa zanaadiqo marka waxay ka bilaabatay fii khilaafati cumar nin la yidhaahdo abu lu'lu ah almajuusi waa nin iiraani ah oo dadkii lasoo qafaashay ka mid ahaa baa wuxuu go-aan ku gaaray cumar radi allahu canhu inuu dilo aarsigii ugu horreeya halkaasoo marka ka bilowday cumar inuu dilo salaadii subxa iyadoo lagu jiro oo cumar radi allahu canhu dadka uu tujinaa ayuu tooray uu hore u tuntay oo laba af leh intuu soo qaatay ayuu cumar ku dhuftay dhowr mar cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu leeyahay safafka dambe baan ku jiray wax dhacay war kama hayno masaajidkuna waa mugdi salaad subax baa la tukanaa waxaan un weynay qiraa'adii cumar baa la waayey wax dhacay wax lagama haayo dhulkuu ku dhacay cabdiraxmaan ibnu cawf baa safka hore ku jiray ragcadii koowaad markay dhammaatay ragcadii labaad ayuu u taagnaa markaas ragcadii labaad buu dhammaystiray wuuna soo dedejiyey ninka abuluulaa wuxuu isku dayay inuu baxsado sufuuftii uu seen sii dhex jiiraayana dhowr qofood buu tuurooyadii ku dhuftay markii dambe nin baa go uu watay intuu ku tuuray buu ku qabtay markuu is ma baxsanaysid buu isdilay saa isdilay abu lulu almajuusi hadda ma ogtihiin taallo la yidhaahdo taallada daljirka dahsoon dadkao dhan waa leeyihiin daljirka dahsoon carabtu waxay dhahaan aljundi almajhuul iiraaniyiintu taallay u dhiseen abululu almajuusi waxaa rabaa waxyar inaa idinkaga taabto ninka raba inuu shiico xoogaa uu wax ka akriyo waxaan u dardaarmaa kitaabkaas la yidhaahdo lilaahi uma litaariikh lilaahi uma litaariikh waxaa qoray nin la yidhaahdo asayid xusein almuusawi nin shiica buu ahaa markiisii hore dadkii uu la saaxiibay waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo khumeyni kacaanka islaamiga ah wax hadda loo yaqaano ee iiraan ninkii ka dambeeyey khumeyni ninkan wuu la saaxiibay saaxiib buu ahaa culamaau najaf buuna ka mid ahaa culimmada ugu waaweyn shiicada buu ka mid ahaa waagii dambe uu ka toobad keenay kitaab buu qoray marka la yidhaahdo lilaahi uma litaariikh lilaahi uma litaariikh wuxuu leeyahay safxada siddeetanaad ee kitaabkaas wuxuu leeyahay waclam ana fi madinati kashan ogo buu yidhi madiinada magaalada la yidhaahdo kashan aliiraaniya ee iiraan ku taala fii mandiqatin tusamaa baqifayn meeshaasay magaaladaas ku taalla meeshaas waxaa ku yaala mashhadan calaa qiraari aljundi almajhuul meeshaas waxaa ku yaala taallo oo loo ekeysiiyey taallada daljirka daxsoon fiihi qabrun wahbiyun waxaa ku yaalla qabri aan jirin liabi lulu ah fayruus alfarisi almajuusi qatilu lkhalifa athani ilaan meesha kuma aasna iiraan ninkii kuma aasna baktigiisii meelahaas baa la ysaga tuuray laakiin qabri wahmi ah ayaa waxaa looga dhisay magaaladaas dhexdeeda si loo soo booqdo wuxuu ihi adlaquu calayhi waxay u bixiyeen buu yihi maa macnaahu bilcarabiyati luqadda carabiga wax macnaheedu u yahay marqad baabi shujaaci ddiin marqad waxay u yaqaanaan qabriga marqad baabi shujaaci ddiin diinkan geesigiisii qabrigiisii waqad kutiba calaa judraani hada almashhad bilfarisi derbigiisa marka taaladaas derbigeeda waxaa ku qoran wax macnaheedu bilcarabiyati uu yahay almowtu liabi bakrin almowtu licumar almowtu licuhmaan saasaa ku qoran wa hada almashhadu qabrigaas yuzaaru waa lasoo boqdaa min qibali liiraaniyiin dadka iiraaniyiinta waa soo boqdaan wa tulqaa fiihi alamwaalu watabarucaat xoolaha iyo tabarucaadka iyo waa la geeyaa waqad ra'aytu hada almashhada binafsii anaa soo boqday wiil anaaba arkay wa kaanat wasaarat lirshaad aliiraaniya wasaaradda hanuuninta ee iiraan qad baasharat bitawsiicihi wa tajdiidihi ayadaa waxay gacanta ku qabatay waasicintiisa ballaarintiisa iyo cusboonaysiintiisa halkaasuu markaa uu qabri ku leeyahay oo lagu soo booqdaa oo lagu tabdiiliyaa ninkii cumar radia allahu canhu dilay ee majuusiga ahaa diinka shiicadu sida aan soo sheegnay wuxuu ku dhisan yahay saxaabada nabiga sala allahu alayhi wacala alihi wasalam caydooda ayuu ku dhisan yahay waxaan rabaa inaan waxyar idin akriyo duca la yidhaahdo ducaau sanamay qurayshin ducaau sanamay qurayshin quraysh labadeeda sanam habaarka la habaaraa ilaan diinkooda wuxuu ku dhisan yahay abubakar iyo cumar cuqdadii ay u qaadeen inay ka aarsadaan waxyaabaha looga aarsanaa marka waxaa ka mid ah in la habaaro ayaa ka mid ah sidoo kale caaisha radia allahu canha kama aysan baxsan bal dadka iyagu necab yihiin bay ka mid tahay sidoo kale xafsa dadkaas oo dhan waa usoo laaban doona haddii laa yidhaahdo sabxadeeda hadda waan waaye laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego nimanka raafidada ah dadka sunniga ah ma ku diina mase ku diin ma aha safxada toddobaatan iyo sideedaad min hada alkitaab wuxuu kusoo naqlin wuxuu kusoo naqlinaa muusawi culimmada shiicada waxaa ka mid a nin la yidhaahdo annucmani aljazaa'iri wuxuu leeyahay haddaba inahum laa yajtamicuuna maca sunnati calaa shay nucmat ullahi aljazaa'iri nucmani maaha nucmat ullahi aljazaa'iri baa la yidhahdaa nicmat ullahi aljazaa'iri wuxuu leeyahay inaa laa najtamicu macahum dadka ahlu sunnaha ah lama wadaagno calaa ilaahin ilaah lama wadaagno walaa calaa nabiyin nebi lama wadaagno walaa calaa imaamin imaamna lama wadaagno wadalika anahum yaquuluun maxaa yeele waxay leeyihiin ina rabbahum rabbigoodu huwa aladii kaana muxamadu nabiyahu rabbigoodu waa midkii nebi moxamed uu nebiga u ahaa waa allihii nebi moxamed nebi ka dhigtay wakhaliifatuhu moxamed khaliifadiisuna min bacdi asaga kadib abu bakrin uu ahaa wanaxnu laa naqulu bihada rabbi annagu rabbigaa ma aaminsanin walaa bidalika nabi nabigaa ma aaminsanin bal naqulu waxaan leenahay ina raba aladii khaliifatu nabiyihi abu bakrin rabbiga nebigiisa uu khaliifka u ahaa abu bakr laysa rabbanaa walaa dalika nabiyu nabiyuna rabbigeena ma aha rabbigaas nebigaasna nabigeena ma aha warkaas marka wuxuu ku yaalaa alanwaar aljazaa'iriya kitaab la yidhaahdo buu kasoo naqliyey ayuu ka soo naqliyey qofkii raba kitaabka waa u laaban karaa ayib waxa kale oo ay aaminsan yihiin shiicadu qur-aanka dadka muslimiinta ay haystaan inuu muxaraf yahay intaan keliyana uusan ahayn in kale ay jirto oo qur-aan ah oo la qariyey waxyaabaha la qariyey waxaa kamid ahay leeyihiin aayado qur-aana oo sheegaa cali inuu uga xaqnimo badnaa saxaabada inteeda kale imaamada inuu uga xaqnimo badnaa aayadahaas qur-aanka oo la qariyey waxay yidhaahdaan waxaa loo yaqaanaa musxafu faatima musxafkii faatima musxafu faatima wuxuu leeyahay markaa inta badan hadalka waxay waxay u jeediyaan nin la yidhahdo abu cabdillaahi laakiin been bay ka sheegayaan ninkaa nin fiican buu ahaa wuxuu yidhi bay dhaheen abu cabdillaahi wa cindanaa wallahi musxafu faatima ilaa baan ku dhaartay musxafka faatima baan haysanaa maa fiihi aayatun min kitaab illah kitaabka ilaahay ee hadda yaalla hal aayadoo kamid a isaga kuma taalo yani qur-aankan wax kamid a isaga kuma yaalaan wax kale baa ku yaalla wainahu la imlaau rasuuli illaahi salawaatu llahi calayhi wa aalihi rasuulka ilaahay baa meeriyey bikhati cali cali baana gacantiisa ku qoray mar kale wacan moxamed ibni muslim wuxuu yidhi wakhallafat faatimatu faatima waxay ka tagtay musxafan ma huwa qur'aan qur-aankan hadda yaalla ma aha walakinahu kalaamu min kalaam illah waa hadal hadallada ilahay ka mid ah anzala allahu calayha ilaahay baa kusoo dejiyey faatimo imlaa rasuuli illaahi sala alla slam rasuulka ilaahay baa meeriyey wakhatu calin cali baana gacantiisa ku qoray mar kale wuxuu cindanaa musxafu faatima musxafu faatima baa agteenna ahaaday abu cabdillahi bay haddana ka warinayaan ama wallahi maa fiihi xafun min alqur'aan qur-aanka wax kamid oo xarafa kuma yaalo walakinahu imlaau rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wa khatu caliyin cali baana gacantiisa ku qoray ayib dadka ahlu sunnaha ah nimanka raafidada ah maxay ka aaminsan yihiin kitaabkaas laftigiisa kitaabka haddaan idiin sheegayo lilahi uma litaariikh safxada siddeetan iyo kow wuxuu kusoo naqliyey wuxuu yidhi qultu liabi cabdillah nin la yidhaha daawud ibni farqad baa wuxuu yihi qultu liabi cabdillah abu cabdillahi baan waxaan ku yidhi ma taqulu fi qatli nnaasi nimanka nawaasibta ahlu sunnahay ula jeedaan dadka suniyiinta ah dilitaankooda ka warrama ka warran qaal wuxu uhi xalaalu dam dhiigkooda waa xalaal walaakinii attaqi calayka laakiin waa kuu cabsanaa buu yidhi si toos haddaa u disho inay ku dilaan haye muxuu sameeyaa markaa fain qadarta an taqliba calayhi xaa'idan haddaad awoodo inaad darbi kusoo dumido aw tuqriqahu fii maa-in ama biyo aad ku maashaydo likay laa yushhada calayka si aan lagaaga markhaati kicin asaadil aan ugu dhin fafcal samey buu yihi wuxuuna marka wacallaqa alimaamu alkhumeyni calaa hada biqowlihi khumeyni baa marka tacliiqiyey warkaas muxuu yihi marka khumeyni fain istatacta an ta'khuda maalahu xoolihiisa inaad qaadato haddii aad awoodo fakudu qaado xoolihiisa haddaa dhici karta dhac wabcad ilaynaa bilkhumus khumusna noo soo dir buu yihi markaas khumus haddaa iska bixido xalaal bay kuu noqonayaan saasuu yihi khumeyni ayib ninka la yidhaahdo muusawi baa wuxuu yidhi waxaan booqday ninkii khumeyni ahaa khumeyni baan booqday buu yidhi wuxuu yidhi horta wuxuu ka soo naqliyey kitaab kutubadooda ka mid a wuxuu ka soo naqliyey oo ah ninka ninkii la yidhaahdo nicmatullahi aljazaa'iri wuxuu ka soo naqliyey inuu yidhi inahum kufaarun dadka suniyiinta waa gaalo anjaasun waa najis buu yihi biijmaaci culamaai shiica culamada shiicada waa isku raacsanta alimaamiya wa inahum sharu min alyahuudi wanasaara yahuudiya nasaarada waa ka shar badan yihiin wa ina min calaamaati naasibi ninka inuu naasib yahay marka maxaa lagu gartaa taqdiimu gayru caliyin calayhi fi limaam inuu cali uu dad kale ka hormariyo uu yidhahdo abubakar iyo cumar iyo cumaan baa ka horeeya waa naasibi hadalkaas marka wuxuu ku yaala alanwaar annucmaaniya juska labaad laba boqol iyo lix ilaa laba boqol iyo toddoba hadalkaas uu leeyahay yuhuudda iyo nasaarada waa ka shar badan yihiin waa nijaas waa gaalo alanwaar annucmaaniya juska labaad laba boqol iyo lix laba boqol iyo toddoba muusewi marka wuxuu yidhi lama intaha xukmu ali bah ali bahlawi fi iiraan markii xukuumaddii shaahi iiraan ay dhammaatay calaa idri qiyaami thawra alislaamiya gacantii islaamiga ah waxay ku magacaabeene markii iiraan uu qabsaday وتسلم الإمام الخميني زمام الأمور فيها إمام ninka la yidhaahdo imaam alkhumaynina uu madax ka noqday oo taladii gacanta uu ku dhigay tawajaba calaa culamaa'i shiica culamada shiicada waxaa ku waajibtay ziyaaratuhu wa tahni'atu limaami bihada nasri alcadiim in lasoo booqdo oo loo tahniyadeeyo maxaa yeelay athawra alislaamiya baa dhalatay liqiyaami awali dowlatin shiiciyatin fi lcasri alxadiid maxaa yeelay dowladdii ugu horreyday oo shiici ah baa casrigan xaadirkaa dhalatay yaxkumuha alfuqahaa oo fuqahadu ay xukumaan ilan xukunka wuxuu gacanta ugu jiraa dadaa waxay moodaan hadda ninka madaxweynaha in taladu gacanta ugu jirto ninka madaxweynaha iyo wasaarada waxaas oo dhan taladu gacanta ugu jirto ee nin la yidhaahdo khumeyni ayaa talada gacanta ku haaya laakiin dadkan madaxweynayaasha ah waa fuliyayaal waxbay fuliyaan marka mukhaadka loo dejiyo baa ninka madaxweynahu yimaado uu fuliyaa hadda marka waxaa jooga nin la yidhaahdo aayatullaahi cali khamana-i ninkaas baana talada hadda gacanta ku haya marka fuqahada xukunta shiicada ah wa kaana waajibu tahniyati yaqacu calaya shaksiyan inaan u tahniyadeeyo waajibkeedu aniga ayuu igu dhacaya buu yidhi shaksi ahaanteyda akthara min gayri dadka kale ka hor qofka ugu horeeya ay waajib ku tahay inuu u tahniyadeeyo khumeyn anay ahayd maxaa dhacay licilaaqati licalaaqati alwasiiqa maxaa yeelay xiriirka adag ee igala dhexeeyay bilimaam alkhumeyni saaxiibbay ahaayeen fazurtu iiraan iiraan baan booqday buu yuri bacda shahrin wa nisfin hal bil iyo bar ka bacdi warubama aktar inay ka badneen waa dhici kartahay min dukhuuli limaami tahraan markii khumeyni uu tahraan fadhiistay ithra cawdatihi min mafaahu baariis markuu ka soo laabtay meeshii uu ku maqnaa oo ah baariis faraxaba bi kaiiran wax badan buu isoo dhoweeyey wa kaanat ziyaaratii munfarida can ziyaarati wafdi culamaai shiica fi lciraaq culamadii ciraaq joogtay ee shiicada ahayd isagu waa nin ciraaqi ah aniga ziyaaradeeda iyo booqashadeeda waa ka duwaneed oo keligayba u tegay wa fii jalsatin khaasa maca alimaam fadhi gaara oo aan la qaatay qaala lii wuxuu igu yihi sayid xusein aana alawaanu litanfiidi wasaaya ala'immati salawaatu ullaahi calayhim waqtigii waxaa la jooga dadkii a'immada ah a'immadii shiicada dardaarankooda waqtigii la fuli lahaa baa la joogaa sanasfiku dimaaa nawaasib dadka nawaasibta waa suniyiinta dhiigooda waa daadin doonaa wanaqtulu abnaa'ahum wiilashooda waa dili doonaa wanastaxyi nisaahum dumarkoodana waa qabsan doonaa walan natruka axada minhum yaflitu min alciqaab mana iska dayi doono qof ayaga kamid a inuu ciqaabkeena ka baxsado wasatakunu amwaaluhum khaasatan lishiicati ahli lbeyt xoolahoodan dadka shiicada ahlubeytka baa qaadan doona wasanamxu makata walmadiina min wajhi lardi maka iyo madiinana dhulkan waa ka tirtiri doonaa lianna haatayni lmadiinatayni maxaa yeele labadan magaalo saarataa macqil alwahaabiyiin nimanka wahaabiyiinta ah bay waxay u noqotay saldhig walaa budda an takuuna karbalaa waxaa lagama maarmaana karbalaa inay noqoto ard allahi almubaaraka almuqadasa dadku marka waa inay najaf iyo karbalaa u xajiyaan meeshii marka iyo madiine la aadi jiray qiblatan linnaasi fi salaati dadka waa inay qiblo u noqoto xaggeeda loo tukado wasanuxaqiqu bidalika xulum ala'ima a'imadu wixii ay ku riyoo jireen ayaa run uga dhigi doonaa buu yidhi waa ka rumay doonaa laqad qaamat dowlatuna alatii jaahad jaahadnaa sanawaatin tawiila min ajli iqaamati wamaa baqiya ilaa tanfiid wuxuu yihi dowladdeeni in badan aan usoo dagaalamaynay maanta ayay cagaheeda isku taagtay waxa dhimani keliya waa inaan fulino dardaaranka aimada intaasuu ii sheegay buu yidhi markii ninkii khumeyni ahaa aan tahraan aan kula kulmay ayb الله المستعان أخشى أني أضعت صفحة صفحة الدعاء سنمي قريش كنت علي إن لم يبان كعب سنة نعم هذه هي صفحة تضباطني سيارات waxaa jirta marka duca la yidhaha ducaa sanamay qurayshin oo ninka shiiciga markii uu tukada laga raba inuu ku ducaysto ducadaas marka waxaa ku taalla allaahuma alcan sanamay quraysh quraysh labadeeda sanam ilaahu lacnad abubakrin wa cumar abubakar iyo cumar yeman meesha la yidhaahdo sacda waa macqil shiica fi lyaman waa saldhigga shiicada ee yaman gobolka sacda la yidhaahdo meel waxaa jirta la yidhaahdo baabul yaman oo sacdo ku taalla masaajid bay shiicadu ku leeyihiin masaajidda darbiyadooda waxaa ku qoran lacnatullaahi calaa abi bakrin wa cumar lacnatullaahi calaa abi bakrin wa cumar waxaa kaloo jirta yaman waxaa ka jirta ciid la yidhaahdo ciidulqadiir qadiir bisha dulxija sideed iyo tobankeeda taqriiban meelahaasay ku aadan tahay dadka shiicadu waa isu soo baxaan meel baa la yimaadaa buuro ayaa waxaa lala dhacaa madaafiic ninkii jiib heli kara ninkii baasuuka heli kara xabad ninkii heli kara bambakii tuuri kara ninka shiiciga wax kala duwaya inuu dhagax tuuro madaafiicdaas cidda ay ku socoto ma taqaanaan caaisho iyo mucaawiye mucaawiye bin abi sufyaan iyo caaisho zawju nabiy sala allahu alay wasalam labada buurood buur ka midana caaisha ay ka taagan tahay buurta kalena mucaawiya bin abi sufyaan bay ka taagan tahay marka waa in laga aargoosto ninka shiicigaa wax kale hadduu waayo waa inuu dhagax tuuro uun oo caaisho uu dhagax ku dhufto ama mucaawiya dhagax uu ku dhufto laakiin caaisho mucaawiya meesha ma joogaane laba buurood baa midna waxaa laga dhigay caaisho midna waxaa laga dhigay mucaawiya ducadaa marka waxay leedahay allaahuma lcan sanamay quraysh abubakr wa cumar wa jibtayhimaa iyo labadoodii sanam wa taaquutayhimaa iyo labadoodii sanam wabnatayhimaa iyo labadii gabdhood oo ay dhaleen caaisha wa xafsa in lagu ducaysto allaahuma lcan sanamay qurayshin abubakrin wa cumar wa jibtayhimaa wa taaquutayhimaa wabnatayhimaa caaisha wa xafsa iyo caaisha iyo xafsa qofkii shiici ah ee tukada ee ducadaas aan akrisanin salaadiis waa naaqis inuu saas ku ducaysto marka lacnada abubakar iyo cumar cajal baan mar waxaan ka dhagaystay waaxid shiici marka wuxuu leeyahay lacnat ullahi calaa abi bakrin wa cumar kaanaa yusalliyaani wasanamu fii cunuqihima salaad bay tukanaayeen ayadoo sanam uu qoorta ugu jiro wsaliib sanab ma ahayn wsaliib kaanaa yusalliyaani wsaliibu fii cunuqihima ayadoo macatabka dad kiristaanka ay xirtaan ayadoo qoorta uu ugu jiro bay tukanaayeen abubakar iyo cumar waagii jaahiliga intaysan islaamin nasraano waxba kama aysan noqon dhagxaantoodii waxaasay iska caabudi jireen quraysh bay ka mid ahaayeen ee diin nasraano meel lagu haayo iyo saliib meel lagu haayo iyo ciise meel lagu sheega ma aysan argudhood waagii dambena nabiga sala allahu alayhi waala ali wasalam diinkiisa dadkii ugu horreeyo raaca bay ka mid noqdeen saxaabadiisa dadka ugu horreeyana ka mid noqdeen xaggee saliib ku arkeen saliib xaggee ku arkeen waxyaabaha muhiimka oo la rabo shiica in laga ogaado waxaa ka mid ah ninka shiiciga ah diin male hadduusan tuqyo lahayn ilaa an tattaquu minhum tuqaa ayadaasi u daliishadaan waa inuu tuqyo leeyahay tuqyo macnaheed waa maxay wuxuusan aaminsanayn waa inuu kuu sheegi karo oo u bannaan tahay waddan waddankiisa aan ahayn oo dad suniyiin ay joogaan tusaale ahaan soomaaliya kale hadduu yimaado abubakar radia allahu canhu inuu yihahdo waa u furan tahay ninka shiiciga ah cumar radia allahu canhu inuu yihahdo waa u furan tahay si adiga kuu soo jiito hadhowdii madabkiisa markuu kaa dhaadhiciyana inuu cumar lacnado tuqya aa la yidhaahdaa qawaacidda shiicada marka waxaa ka mid a laa iimaana liman laa tuqyata lahu qof aan tuqyo lahayn iimaan ma laha nebi maxamed baan rumaysannahay kitaabka qur-aanka baan ku dhaqanaa saxaabadii waa jecelnahay inuu yidhaahdo oo u furan tahay ninka shiiciga ah waxaana la yidhaahdaa attuqya attuqya tuqyat shiica diinka noocaas ah bilaahi calaykum diinkii nabigu sala allahu alayhi waala wasalam ummaddaanu uga tegay diin la soco kara ma yahay lama soco karo diinkaanu ummadda nabigu uga tegay sala allahu alayhi waala wasalam waa diinkii abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo xafsa iyo dadka lamid ummaddan ay usoo gudbiyeen xataa qur-aanka haddii abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo xabse iyo saxaabada agtarkoodu daaqadda ay ka baxaan macnaheedu wuxuu yahay diinkan daaqaddu ka baxaa oo qur-aanku ugu horeeyo diinka shiica marka wuxuu ku dhisan yahay intaas aan idiin soo sheegay idinka badan oo hadda aanaan sheegi karin oo aanaan ka gaarin dadka muslimiinta ah marka waa in lagu baraarujiyo in badan oo dadka kamid ah waxay u haystaan shiicadu inay yihiin dadka u taagan muslimiinta difaacooda dadka muslimiinta difaaca oo yuhuudda ka hortaaga in ayaga ay yihiin taariikhda iima suuro gelin oo ka gaari waayo hadda laakiin nimanka muarikiinta ah waan u malaynaa inuu ka mid ah ibnu kathiir fi kitaabihi albidaaya walnihaaya waxay sheegeen markii nimankii tataarka ahaa baqdaad ay soo galeen caasimatu lkhilaafa tataarku niman waxay ahayn dha yar ah shiino iyo meelahaasay ka soo baxeen dhul badan bay soo qabsadeen ilaa markii dambe baqdaad ay yimaadeen oo ay kasii gudbeen baqdaad marka waxay ku dileen dad muslimiin ah oo hal malyan aan ka yareen bay ku dileen dadkay ku dileen waxaa ka mid ahaa alkhilaafa alkhaliifa alcabaasi dadka u fududeeya waxaa ka mid ahaa nin la dhihi jiray alwasiir alcalqami ayaa ka mid oo shiici ahaa oo markii dambena markii dadkii la laayay oo khaliifadii la laayay ninkii hoolaakoo la dhihi jiray oo ciidanka watay buu wuxuu noqday haddana wasiir markuu dantiisii uu fushaday kama zuulaya marka dadka muslimiinta ah inay ka aarsadaan macdamaa dowladooda ayaga ay baaba'day marka zuulayaan dadka muslimiinta ah diinkooda inay ilaashadaan waa lagama maarmaan waxayna ku ilaashan karaan diinkan inay wax ka yaqaanaan taariikhda wax kamid a waa in la akriyo oo taariikhda la akriyo kutubta taarikhda wax kamid a la akriyo shiicadu xaggay kasoo bilowdeen maxay aaminsan yihiin caqaaidoodu maxay tahay kutubtii laga qora wax kamid a in la akriyo si dadka muslimiinta aan loogu kadin oo aan loogu kadin iclaamkan aan xaqiiqada ka hadlayn idaacadaha iyo jaraa-idka iyo telefishinada caalamka hadda haysta xaqiiqada kama hadlaan xaqiiq ka hadli maayaan qofka muslimka ahna inuu noqdo meel qof idaacadahaas lagu hogaamiyo sax ma aha sax ma aha marka hala akriyo kutubta dib ha loo laabto darsigana maanta intaas ku iyo bilaa towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wa alaa saxbi wasalam